Maamulka degmada Kaarang ee gobolka Banaadir ayaa xaragga ku jaray wadada interlock ee lagu hirgeliyay xaafado qaar iyo suuqa weyn ee degmada Kaarang taasoo xarag jarash ay ka qayb galeen maamulka degmada Kaarang waxaana ka mid ah howlwadeenada dowlada hoose ee gobolka Banaadir ururada beelaanta odayaalka dhaqanka iyo bulshada qaybasho kala duwan aan kureen gudoomiyaha ururka beelaanta ee degmada Kaarang ayaa ku hadalay muhiimada iyo angalataa wadadan cusub ee la dhisay interloogyada iska fiiri nalka iska fiiri waxaan ku leeyahay laamiga iska fiiri nadaafadda iska fiiri xarakada iska fiiri wax kastaba iska fiiri waaye ku soo dhowaada marka reer kaaraan waxaa kaloo salaamayaa waaxaha haweenka lixda waaxood iyo haweenka waxaa kaloo salaamaya ardada ardada salaamaya maasha allah ardada waxbarashada heerka koobaad ay ka joogaan kaaraan waxbarashada heerka koobaad ay ka joogaan waxaan ku leeyahay wax kastaba wax kastaba kow ay ka joogaan waxaa waaye ku daya kaaraan u imaw dalxiis cagaarka dooga iska fiiri iska fiiri iska fiiri waxaa kaloo leeyahay soo dhowaada gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir waxaan ku leeyahay iska fiiriyaa lagu gaadin sidii kaaraan naqdadhe dadka sidii kaaraan sidii kaaraan naqdadhe iska fiiriyaa lagu gaadin waxaa waaye meeshaanayta tartanaa socdee koobkii isboortiga waa qaadnee kii nadaafaddana aan qaadno kii kii interloogana aan qaadno waaba wadnaaye maxaa dhacay dheh kulli kaaraan oo dhan interloogaa ku yaal waxaa waaye nin waxaan ku leeyahay isceejiyay joogtaa maanta isceeji kaaraan kaaraan codsigu waa batay dhanka kale waxaana ku mid ah hubnoogi shalduwan ayaa ku qayb galay xarag jarka oo uusan koraya maamulka degmada kaaraan iyo weliba si-eedii handhawaayana xarag jarka iyo hirgelinta wadada interlooge waddadan maalintan bilaaweynay culeysyo badan ayaa ka jiray baabuurtana ma mari karin dadka dhib ayuu ku qabi maantana waddo qurux badanoo dhowr baawur isreedmarayso waddo kasta oo degmada kaaraan ku taal lixda waaxoodna waa ka shaqaynaynaa insha allah hal maalin iyo laba maalinna wax qabama karno laakiin waan dadaalaynaa waxaan hore aan u ballan qaadnay bil kasta inaan ugu yaraan afar wadda iyo shan wadda aan ka shaqaynayno maalin kasta iyo habeen kastana waxaan u taaganaha sida kaaraan ku horumari laheyd shacabka degmada kaaraan waxaa u dhiman inay doorasho qof iyo coda sameeyaan maamu suldaan iyo cabdullah dheeraa sheegay in qof kale lasoo magacaabi doonin magacaabis way dhammaatay guddoomiyaha degmada kaaraan hal intaanuu ku jiryaa intaanuu ka mid yahay kaliya ma aan ina aniga loo doorto qof kasta oo mudan kaaraan ayaa la dooranaa codkeeda ku ciilbaxaysaa waa ka bixisay waxa waaye gurigaaga waxaad tegaysaa adoo musleenoo luujitaan rabnacsayaran waxaa waaye guddoomiyaha gobolka ha ogaado degmadii koowaad doorasho qoficooda laga hirgelihayay waa tana dadkeeda waxay diyaar u yihiin dadkeeda waxay diyaar u yihiin qoficood inay ku cibaadaystaan waxay diyaar u yihiin inay codkooda ku cibaadaystaan ay qoficod mataqaanaa ay dadka doortaan oon loo keenin qofqaybo shalduwan ee bulshada iyo maamulka degmada kaaraan iyo wadaan dadaalo la ku horumariyo nadaafada iyo bilicda guud ee degmada